iyadoo maalmihii lasoo dhaafay uu dagaal adag ka dhacay magaalada doolow ee gobolka gedo kaasi oo ay isku fara saareen ciidamo daacad u ah maamulka la baxay jubbaland iyo kuwo kale oo raacsan filla soomaaliya waxaa isa soo taraayey dhinacyada kale ee lagu eedeynayey in ay qayb ka ahaayeen israsaasaynta maalmo ka hor ay doolow martigelisay dowladda xabashida ethoobiya oo ay ciidamo gumaystayaal ah kaga sugan yihiin gobolka gedo iyo guud ahaan dalka soomaaliya ayaa kaalinta hore kaga jirta dhinacyada lagu eedeeyey in ay dagaalkaasi qayb ka ahaayeen iyadoona maalmihii lasoo dhaafay ay taagneed hadalhayn ku aadan in ciidanka ethoobiya ay halkaasi ka dagaalameen iyagoo garab taagan xoogaga axmed madoobe balse xukuumadda adis ababa ayaa dhankeeda si adag u beenisay dhaliisha dusha looga tuuray ciidankeeda ku sugan doolow iyadoona anfisay inay ciidankeeda qayb ka ahaayeen dagaalka ka dhacay degmada doolow ee gobolka gedo war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda ethoobiya ayaa looga hadlay eedeen ooga timid dowladda federaalka taasi oo ahayd in ciidankeeda ay qayb ka qaateen dagaalka ka dhacay gobolka gedo war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda xabashida laguna baahiyey warbaahinta etoobiya ayaa si adag loogu beeniyey in ciidanka xabashida ay qayb ka ahaayeen dagaalkii maalmo ka hor ka dhacay degmada doolow ee gobolka gedo waxay xabashidu tilmaameen in ay aad oga xun yihiin warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka kaasi oo ethoobiya loogu jeediyey eedeen ah inay ciidankeedu ku lug lahaayeen dagaalka doolow dowladda federaalka ee fadhigeedu yahay xarunta madaxtooyada ah ee magaalada muqdisho ayaa waxa ay wajahaysaa daad isku dhexyaac siyaasadeed ah marka laga soo tago xurgufyada xargagoostay ee kala dhexeeya waxa loogu yeera siyaasiyiinta mucaaradka iyo maamul goboleedyada aqoon-yahanada ayaa sheegaya in ay villa soomaaliya mowqif rasmi ah ka qaadan la'dahay etoobiya maalintii shalay ayayna soo wada saartay dowladda federaalka laba warqadood oo kaaf iyo kala dheeri ah labadaasi warqadood mid ka mid ah etoobiya ayay ku tilmaamaysay cadow halka midda kalena lagu sheegay in wafdi sare oo ka socda dowladda federaalka uu tegi doono magaalada adis ababa kaasi oo marti u noqon doona dowladda xabashida ah ee etoobiya